waxaa heer gabagaba ah maraya dhismaha garoonka diyaaradaha ay ku ordaan ee magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug garoonkan ayaa soo maray wejiyo kala duwan haatana waxa uu marayaa wejigii ugu dambeeyey injineerka u xilsaaran dhismaha garoonkan maslax maxamed ayaa warbixin ka siiyey warbaahinta isagoona sheegay in garoonku uu marayo meel gebagaba horey waxaan ugu guulaysanay inaan hal kilomitir iyo bar u diyaarinay in laami la saaro sidoo kaleeto dhammaan agabyadii iyo qalabkii ka shaqaynayey inaynu sidoo kale diyaarinno saakay waxaa si nabada nagu soo gaaray laamigii la saari lahaay dhammaan saddexda kilomitir hadda waxaan ku bilaabi doonaa haddii alla idmo hal kilomitir iyo bar inaynu laamiga saarno kadib insha allah kilomitir iyo barkii kaleeto asna diyaarinno si ay diyaaraduhu kilomitir iyo barkaas ugu degaan annaguna aan kilomitir iyo barkan kale aan ka shaqayno dhammaan laamigii la saari lahaay saddexdaas kilomitirna fayskii koowaad qaybtii koowaad maanta iyayna soo gaartay ilaa maanta gelinka dambe waxaan rajaynaynaa baabuurtaas soo kala hormaraya inay baabuurtu dhammaantoodna soo wada gaaraan muddadii ay wada sugaayeen dhammaan ummadda reer galmudug gaar ahaan ummadda caasimadda inuu ku dhismo ayraboorku insha allah waxaan rajaynaynaa inuu ku dhismo hadduu saba ka soo hormarinba haddii alla